wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga maamulka puntland mudane cabdikariin maxamed xasan ayaa magaalada garowe ka daafuray xeerka sumadaha ganacsiga puntland waxaana ka qaybgalay agaasimaha guud ee waaxda qorsheynta agaasimaha waaxda taya dhowrka odayaasha dhaqanka ganacsato aqoon-yahano iyo marti sharaf kala duwan wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga puntland mudane cabdikariin maxamed xasan ayaa ka waramaya ujeedka shirkan
munaasabadan daafurka sumadaha oo si gaar ah ganacsatada muhiimad gaara u leh mudanayaal xeerkan wuxuu soo maray golayaasha dawladda wuxuuna ku soo baxay faafinta rasmiga ah wuxuuna dhaqan galay markii madaxweynuhu saxeexay waxaan rabaa inaan idin faahfaahiyo qodobo ka mid ah muhiimadda uu leeyahay ganacsigeenna ummadda soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan ganacsatada reer puntland wuxuu ilaalinayaa oo u dammaanad qaad siinayaa ganacsigeenna muddo toban sanno ah baa qofku diiwaan gashanayaa ganacsigiisa waxaan u maleynayaa toban sanno oo uu qofku calaamaddiisa ama sumaddiisa gaarka a leeyahay qaar ka mida mas-uuliyiintii kasoo qaybgala ayaa soo dhoweeyey xeerka sumadaha ganacsiga puntland kaasoo ganacsatada wax badan ka bedeli doona ganacsigooda waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa runtii ganacsatadii doorka ku lahayd rugta ganacsiga iyo ka qaybqaadashadoodii waxaan isleennahay wuxuu xalin doonaa cabashooyin fara badan ama baahiyo badan oo bulshadeenna haysta waa inuu leeyahay shati ganacsi ayadana shuruudaha qayb bay ka tahay haddii ganacsaduhu yimaado oo uu yidhahdo sumad baan rabaa in lay xiro ama sumad baan rabaa in lay diiwaangeliyo waa inuu marka hore horta la hubiyo inuu shati leeyahay hadduusan lahayn shati uu qaadanayaa waa inuu soo gudbiyo xeerka lagu aasaasay shirkadda xeerkan oo soo maray golayaasha dowladda ayaa ku soo baxay faafinta rasmiga wuxuuna muhiimad weyn u leeyahay ganacsiga iyo wax kabeddelka ganacsiga puntland